sheekh cali nuur cilmi oo ka mid ah culummada soomaaliyeed ee degmada dhuusamareeb ayaa waxa uu baaq u diray guud ahaan dadka ku nool degmadaasi baaqan shiikha ka soo baxay ayaa ku aadan in loo joogsado salaada roobdoon ah taasi oo alle looga baryayo inuu raxmadiisa kusoo hooriyo dadka ku nool degmada dhuusamareeb ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala ramadaankii in ilaahay naga aqbalo cibaadaadkii ka dambeeyana ilaahay naga aqbalo kuwii ka horreeyeyna ilaahay naga aqbalo addoommo maqbuuliina oo camalkooda la aqbalo ilaahayna uu naga dhigo muflixiin ilaahay agtiisa liibaana ilaahayna uu naga dhigo saalimiin ilaahay cadaabkiisiiyo caradiisa ka nabadgala ilaahayna uu naga dhigo towxiidka in ilaahay nagu khatimo allahuma axyinaa bilislaam waamitna cala alislaam waamitnaa cala aliimaan waaxyinaa cala aliimaani waalislaam ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala aliimaan waalislaam waalixsaan intaba in ilaahay noo kulmiyo maqaamaadka diinka oo qofku hadduu ku sifoobo ilaahay agtiisa uu yahay qof muflixa allahna siiyo subxaanahu wa tacaala waxaan ku jirnaa bil xoogaa yar aad moodid in jawigu kulul yahay ilaahay ha loo laabto ha la roob doono alla ha la baryo nafleyda roobka sugaysa oo dhan ilaahay ha loo baryo subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna amray inaan barinno wuxuuna noo ballan qaaday inuuna aqbalayo udcuunii astajib lakum ibarya waydin aqbalayaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahayna soo waraabiyo madar khayr qaba mutataabica midraar ah eefe aan lahayn ummadoo dhanna kala gaara ilaahay hana siiyo dhuusmareeb caasimadda maamulka galmudug waxa ay muddooyinkii dambe la daalaadhicisay roob yari waxaana bulshada degmada ku nool ay tilmaameen in xaalad adag oo dhanka helista biyaha dhirta ay ku nool yihiin halka ay ka jirto